waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali cabdibaasid cali oo fadhigiisu yahay dalka norway ahna dhakhtar bartay xanuunnada dhimirka ayaa booqasho ku yimid magaalada melbourne ee dalka austreeliya isagoo khudbooyin ku saabsan xanuunnada dhimirka gaar ahaan kuwa ku dhaca dhallinyarada siinayey waalidiinta soomaalida cabdibaasid oo nagu soo booqday stuudioga s b s ta ee magaalada melbourne ayaan weydiiyey safarka uu ku yimid magaalada melbourne waxaana uu yidri marka hore ilaah subxana watacaala mahadleh xasan aad ba u mahadsan tahay inaad mar kale igu casuuntay stuudiogaada runtii waa markaygii saddexaad aan melbourne kusoo laabto waxaana u imaaday howlo la xiriira wacyigelinta arimaha la xiriira arimaha dhimirka xanuunada dhimirka waxa i casuumay jaaliyadda loo yaqaano daarusalaam society oo ka mid ah jaaliyadaha soomaalida ee melbourne marka alxamdulilah waxaan sameynay kulamo kala duwan oo adiga ilaa lix mise todoba gaaraya oo melbourne goobo kala duwan oo melbourne aan ka qabanay ujeedadan waxay ahayd wacyigelinta guud la xiriira xanuunada dhimirka iyo waxyaalaha sababa iyo sida dadka runtii ugu digtoonaan lahaayeen ama ay isu daaweyn lahaayeen waa gartay gaar ahaan kulamadaada waxaad diiradda ku saaraysay dhalinyarada yaryar sababtu maxay tahay dhalinyaradu maxay uga duwan yihiin marka laga hadlayo xanuunada dhimirka dhalinyarada ayay ku saabsaneed mawduucyada badankood dhalinyarada ku saabsanaa laakiin waxaan la hadlaya waalidiinta runtii xasan waxaa badatay cabaadka waalidiinta ka imaanaya oo ah la xiriira caruurtoodii specially teenagerkii waxaa laga yaabaa inaad lagu soo raadiyo lagu yiraahdo nio gabadhaydii mise wiilkaygii oo dhowr iyo toban jir ah ayaan iskuulku kari la ahay mise wixii u diiday ama cabasho guud marka ujeedadu waxay ahayd bal horta waalidka horta inay fahmaan waxyaalaha jira iyo waxyaalaha pressureka dhalinyarada ku keenayo hadday noqoto dhinaca dabiiciga oo abuuristii iyo hadday noqoto yani inuu ilmaha isku dayo inuu balance gareeyo labada culture waa gartay marka arrimaha aad ka hadashay waa dhaqankoo kalea ka mida dal cusub oo waalidiintu yimaadeen oo caruurtiina dhanna iskuulkii ay ka baranayaan dee wadanka sida looga dhaqmo waalidkuna ay dhanka dhaqankii iyo diintii iyo ku jiidayaan marka arrimahaas iska horimaadkaasu muxuu ku keeni karaa caruurta walahi xasan saa u sheegay horta sideedaba teenage faceka mise marxalada teenageka la yirahdo qofka biniaadanka markuu marayo de waa marxalad runta aada u confused ah oo maxaan ku irahdaa dhibaatadeedaba leedahayba kuweena marka waxaa siyaado u ah xasan inay isku dayaan inay baalans gareeyaan marka laba culture oo midan dhinac u jiidayo oo aada u kala duwan matalan dhaqankeena soomaaliga waa waxaa loo yaqaan collective thinking iyo diinteeni bulshada aad iyo dadka aan la deganahayna dee xooga saareen qofka shakhsigiisa marka taas kalix ayaa horta conflict ugu filan qofka inuu dhibaato ka qaado haddana at the same time afartan sana joognaa galbeedka hadday ugu yar tahay ilaa hadda xasan maan helin yacni model inoo shaqeynaya soomaalia haddaan nahay oo yani jiilba jiilka ku xigo dhibaatadiis way sii badanaysaa marka sidii aan bay-adan aan degannahay sidaan ula jaan qaadi lahayn weli maa fahmin waxaa door cayaara culummadoo kaleo matalan haddii ilmuhu ay waddadii ka leexdaan ama waalidku u arkaan inaysan meel fiican ku socon ay la xiriiraan ama la hadlaan door nooceeay leeyihiin culummadu door fiicanse ma ka qaataan arrimahaas wallahi culimmadeena kheer alaa siiyo runtii bulshada horta waxay u hayaan de position aan marnaba caadi ahayn khaasatan soomaali haddii aan nahayna dee dad waxaan nahay identigooda diiniyiinka uu aada u adag yahay so that gives yani culimmada automatic responsibility oo ah maadaama dadkay ku xiran yihiin marka dadka yacni wacyigelinta dadka way saabooyin fara badan ayaa loo wacyigelin karaa diinta iyo caafimaadka iyo waxoo dhan ani waxaan u arka horta inay isku xiran yihiin iyo sida loogu noolaan lahaa bulshada si wanaagsan marka door aad u adag ayay bulshada u joogaan laakiin marmar waxaa dhacda in la daliilo dhaliilo culimada maadaama aysan la janqaadi karin sida dhallinyarada loogula hadli lahaa dhallinyaraduna waxay u baahan yihiin yacni qof bara bartay yacni sida messajka loo gudbiyo qofii fahmi kara complexityga een dhallinyaranimada ay qofka da-yarta ay ku nool xilligan yacni waxyaalaha dhibayo waxyaala fara badan ayaa moodaa marka culimmada khare la siiyey runtii inaysan weli aysan fahmin kulligood ma ma jamcinaya laakiin qaar ayaa fahmay runtii dhallinyarada aada ugu xiran yihiin qaarna weli waxaad isleedahay wax badan ba u dhiman waa garta marka culummada keliya ma macalwaalidka waxyaalahaad ka waaninaysay waxaa ka mid ahaa haddaan aan aan si saxa u fahmay inaan ilmaha haddii sidii waalidku ka filay ama bulshadu ka filaysay uusan samayn inaan la xukumin oo la cadaabin oo la eriyin oo naxariis la tuso ha walla horta arrintaas waa arrin aada u adag sababtoo si dabiici ahaan waalid markaad tahay waxaa kugu abuuristaada waxaa ka mid ah dee ilmahaada inaad mar walba aad la jeceshaha waxa fiican uu dadka ka muuqdo oo example noqdo khaasatan soomaaliya markaad tahay sababtoo ah ilmahaada ficilkiisa adiga waalid ah ayaa lagu weydiinaya waxaa ku weydiinaya dariskaa ku weydiinaya eedaa ku weydiinayso adeera ku weydiinaya yacni waalidka marka waa inuu jawaab u helaa intaasoo kooxo oo kala duwan oo bay-ada ka mid ah maadaama ana collective society taas culeys badan ay keentay laakiin xilliga teenagerka xasan waa marka runtii ay ugu baahay badan yihiin naxariis khaas ah marka waalidiinta mar walba waxaan ku yidhahdaa la soco ilmahaada markuu guriga ku imaado ma tihid macalinka iskuulka waalid baa tahay hooyaa tahay ma aabaa tahay mana tihid boolis ma tihid mana tihid dhakhtarna ma tihid soo guriga markuu imaado ilmaha soo dhaweey guriga sababtoo meesha kalixi u qofka loogu tiragelay inuu ku nasto laakiin haddii guriga xisaabka la sugayso alreadyna pressureka dibadan uu aada u badan yahay hadday noqoto other teenagers hadday noqoto iskuulkii iyo waxyaalaha kale runtii xasan waxaa moodaa marka pressureka dhalinyaro horta inuu aada zaa'id u yahay waa gartay tusaalayaal aad soo qaadataa jira dad aad ka caawiso arrimahaas oo la taliso oo psychology ahaan marka tusaalayaashaas markaad fiiri sidii dhallinyarada aad aad la kulantay maxaad is leedaha xal ku waayaa sida ugu fiicanee caruurta loola hadli karo loo korin karo si looga baaqsado xanuun dhimira inuu ama ku dhaco ama hadduu ku dhaco loo caawin karo
horta ilaah amarkiis ka sokow aniga waxaan aaminsanahay waalidka laftarkiisa badanaa inuu cilada u yahay laga yaabay dhallinyarada inay dhibaatooyin iska haystaan laakiin annagii ka waalid ahaan cabsi aan ka qabno mustaqbalka ama haddii ay noqoto dhibaatooyin aan hore ula soo kulannay mise traumada anaga khaaska inoo ah ayaa badanaa waxay sababtaa marka dhibaatada ilmaha haysatay inay ziyaadada loogu dhigo waalidka asagoo raba inuu wax xaliyo ayaa laga yaabaa istraatijiyada uu isticmaalaya marka inay dhibaatada zaa'ida ku keento qofka bini aadankana sakhiiri kabiirba kulli waxaa leenaha xad xadkaas qofka hadduu gaaro ama laba si ay noqon kartaa wixii dhan inuu cagtu ku dhufto oo yacni duurkiisa iska galo ama in yacni uu sii liido uu sariir marka kusoo aruuro marka ani waalidka waxaan dhihi lahaa nambar kow yacni istraatijiyada ugu fiican oo ilmahaada ku caawin kartid waa inaa adiga iscaawisa waalidad adiga haddaa waalid tahay caafimaadkaada iyo your own wellbeing inaad horta maalgelis aad ku samaysid sababta adiga markaad caafimaad qabto oo yani enerjigaada uu fiican yahay direct effect waxay caruurtaada ku yeelanaysaa
waa gartay marka waalidkoo kale ilmaha koleba heerar kala duwan oo xanuunka dhimirkaha jira in ilmaha wax soo hayaan muxuu ku garan karaabaad isleeda ma jiraan astaamo muujinaya in ilmaha xoogaa maskaxdooda aysan fiicnayn ha horta teenage faceka runta sidiisaba saan u sheegay waa arrin confuska emotionkooda yacni ayaa meel walba is all over the place xanaaqooda meel ma jiro farxadooda meel ma jiro murugadooda meel ma jirto gabdhaha sida oo kale yani murugad iyo hinta iyo waxaas waxaana siyaado ka dhigi karo wiiga iyo ka horeeya caadada mise wiiga caadada iyo waxa lamidka ah wiilashana waxaan yani maadaama testosteronkoodu aada u ziyaado u yahay xiliga teenagerka agression ay markaas u bedelaysaa yani xanaaq inuu jubiyo mise inuu dad la dagaalmo iyo waxyaalaha lamidka ah calaamadaha lagu garan karo marka inuu ilmihii uu soo wato waxaa ka mid ah haddii yacni muddo laba isbuuc mise saddex isbuuc ay isbedel zaa'id uu ku imaado haddii iskuulku tegi jiray uu ka haro haddii abataydkiisu isbedelay haddii hurdadiis xumaatay haddii yani qofkan dabeecadda ku taqaanay all of a sudden ay isbedeshay waxaa laga yaaba marka inay waxyaalo kale ay jiraan marka waxaa fiican waxaas haddii aad aragto inaaday ka waalid ahaan aadan yani adigana aad ku dhexwaalanin qof kasta oo bini aadana emotionkiisa sida loo manage gareeyo waa in la qaabila qofka sidiisaba suusan u dareemin pressure kale waa garta marka adiga dhakhtar ahaan psychologist ahaan waa xirfad muhiimahoo dadku markii xanuun dhimirka noocuu doonaba dadku ay u tagaan caawimaad ka raadsadaan soomaalida inteeda badan ma ku baraarugsan yihiin in dhakhtar kula hadal ama hadal keliya inuu kugu daaweyn karo
alxamdulilah xoogaha sida hore waan yaro dhaarnaa sababta wacyigelinta way badatay dhalinyarada khaasatan iyagaa raadsadaba si weli waxay ku raadsadaan tuugnimo ah sababtoo ah waalidka hadday ku yiraahdaan waxaa u baahanay psychologist waalidka marka asaga eedasa saara wuxuu leeyahy maxaa kaa maqan maxaa kaa qaldan kama kuu sameeyey kana inta miyaad waalan tahay yacni marka arrinta horta waalidka waa inuu ogaadaa dhibaatada inaysan asaga ahayn dhibaatada waxaa laga yaaba inay noqoto shaqsiga ilmahan inuu asaga laftirkiisa si kastaad adiga fiican usoo barbaariso waxaa laga yaaba dhibaatada in asaga wax khaasa u tahay bulshada bey-ada inay ka timid ma garan kartid marka bini aadamka wuxuu ka kooban yahay san hor u sheegay yani physical health iyo mental health sida caadiga ay kuu noqoto inaad dhakhtarka caadiga aad u tagto kana waa inuu caadi kuu noqdaa oo dhakhtarkan psychologistiga aad u tagi kartid labadooda farqi weyn uma dhexeeyo waana ceebna maaha waa gartay barnaamijyadii barnaamijkaad maalin dhaweed qabatay hadalladaada waxaa ka mid ah inayba dhici karto in labada waalid dhibaatadii ay soo mareen iyo dagaaladii ay ilmaha ay isu dhalaan u gudbin karaan xanuunadaas waa arrin dad badan laga yaaba inaysan aaminin laakiin ilmaha waalidkii dhibaatada soo maraya laga yaaba inay u gudbiyaan ha xasan waxaa jiro terminology la yiraahdo generational trauma oo ah traumada mise xanuunada dhimirka ee layska dhaxlo sida laysaga dhaxlana siyaabooyin fara badan ayaa jirto bey-ada guriga sida uu yahay waalidka waxa uu aaminsan yahay sababto ilmaha markuu dunida imaado anaga ayaa ku barbaarina marka wuxuu aamini doono iyo nolosha wuxuu ka aamini doono waxyaalaha cabsida ah muxuu ka baqanayaa iyo muxuusan ka baqanayn wax lamidka ah laakiin waxaa jirto gudbinta traumada jiilka dambe loo gudbinayo already heerkaas intaan la gaarin stageka koowaad waa marka ay hooyo iyo aaba isu tagaan haddii yacni marxalad stress ah iyo murugo iyo dhibaato iyagoo ku jira haddii ay is arkaan oo ilaahay meeshaas wax ka beero already jiilka dambe markaa loo gudbiyey d n a ga marka ma aha d n a wax si ka yihiin laakiin waa d n a wadato message extra ah oo leh arrintaa markay dhacday markaa calool gashay hooyo aabo xaaladooda dhimir ahaan ma fiicneen si marka loo siiyo heegan loogu sii dhigo bini aadankan ilaa calooshku abuuraya
waa garta marka hadda soomaalida qurbaha joogta cabdibaasidoo waad ogtahayoo yurubba degan tahay australia maraykanka dhalinyaro badan baa waxaa la dhahaa xoogaa soomaalidu london oo kale tooray kuwa iskala daalay kuwa lala cararay dhibaatooyin badan baa generationkan dibadaha ku dhashay haystaa la dhaha mal dhici kartaaba ama ma loo nisbeyn karaaba generationaas troomadaas waalidka ka yimid dabcan horta kama kama marnin soomaali haddaan khaasatan laakiin inay haddana qofka markuu trauma uu wato yacni xasan bay-ada oo qofka marka ku barbaarayo ayaa waxay sababi kartaa wixii uu dunida la imaaday inay soo baxaan ama inay sidooda ku baaba-aan haddii marka bay-a toxic ah uu ilmihii ku soo dhasho already marka ilmihii asagoo hore loogu sii sheegay layiri hooy aaba marka caloosh marka caloosh aad gelaysay xaaladooda ma fiicneen haddana bay-ada ilmihii markuu soo baxayna already wuxuu galay difaac haddii marka bay-adaan laga bedelin difaacaas ayuu ku weynaanaya marka way u fududaha marka ilmaha inuu yani violensiga iyo waxyaalahaas ay u noqoto waxa kaleex uu yaqaano marka xasan bay-ada yani waa number one sababto d n a ga qofka lama bedeli karo laakiin sida d n a ga expression loogu sameeyo waxay ku salaysan tahay bay-ada nooca ay tahay bay-ada waxay noqon karta guriga guriga haddii violence uu jiro haddii maanta dhan hooyo aaba is haystaan oo mise other dhibaatooyin kale guriga ka dhex taagan yahay ama dariska ama neighborhoodka ama iskuolka waxaasoo dhan ayaa marka bay-ada noqon karta marka waan isdhihi karaa inay tahay factor weyn oo sababayso caruurteena waxa loogu taaglaya waa garta cabdibaasido waxaa commona baan isleeyahay ama badan soomaalida ku badan in haddii ilmaha xanuun dhimira ama balwad ama xoogaa dhibaatooyin la soo wajahaan in waalidiintu ay dhahaan wadankii baan ku celinaynaa taas xal ma tahay weliba soomaaliya oo aan nidaam caafimaad lahayn mid fisikal iyo mid maskaxeedba in ilmo maskaxda wax ka noqday oo dhalinyaraa oo caawimaad badan u baahan in dalkaas farajaalka ah oo dhibaatada badan ka jirta lagu celiyo
aniga uma arko xal inay tahay laakiin ilaah baa og laakiin statistically waa dhibaatada ay kala carareen maahay mid ka ka weyn ayay kala kulmaan khaasatan yani reportada helen xasan caruur la faraxumeeyey caruur meel dugsi lagu soo xiray ama caruur yani ma malayn kartid waxyaalaha ay la kulmaan dadka noocaasa in horta ilmaha bey-ada loo bedelo way fiican tahay haddii matalan melbourne ilma aad ku dhashay oo aad aragta ilmihii in xaaladiisa aysan fiicneen in aad bey-ada u bedasho way fiican tahay laakiin waa inay noqotaa marka bee-a oo asagana yani midaan uu yaqaano aan xoog ugu duwnayn because culture crashaa dhici kara haddana haddii aad guuraysidna adiga oo waalid ah waa inaad daba socotaa laakiin inaad dirto meel kusoo xirto waa ani waxaan aaminsanaha ilmahaas in xaqdarro weyn loo geystay dembi weyn weliba marka xal marnaba ma aha marka in laga bedelo way fiican tahay laakiin not that kind of tallaabo noocaas in la qaado waa gartay ilaa iyo hadda xoogaa baad joogtaa melbourne dhowr meelood baad ka hadashay ma jiraan meelo kale ama barnaamijyo kaloo soo socdo hadda dadkii rabaa inay ka qayb galaan ay tegi karaan hadduu ilaara sabtida xaafadda heidelberg daarusalaam ayaan waxaan ku qabanaynaa kulankii ugu dambeeyey oo ah generational gab waxa la yidhaahdo oo yacni waalidkii iyo dhalinyarada xilligan nool modern time yani dhibaatooyinka la xiriira marka isfahan waaga laga yaabo ilmihii inuusan dareenkiisa gudbin karin because of language barrier ama yani cultural barrier marka dhibaatooyinka ka imaanaya generational gaabkaas ayaan rabnaa insha alla discussion inaan ka sameyno sabtida hadduu ilaa iraado waa gartay inkastoo aada norway degan tahay oo dabcan aadan reer australia ahayn haddana dadkii u baahday inay kula hadlaan oo arrimahan kaala hadlaan oo dhakhtar ahaan psychology ahaan aada u daaweysid way kula soo xiriiri karaan soo maha ha xasan way la soo xiriiri karaan oo whatsapp lamarkayga already waan sameeyaa consultation oo dunida meelo kala duwan iyo online therapy marka waxaa fudud qofkii na dhegaysanayo inuu igala soo xiriiri karo whatsappkayga oo ah plus four seven four zero six three zero one eight eight waa garta ugu dambeynta marka waalidiinta laga yaaba caruurtooda inay xoogaa ka dareensan yihiin inaysan sidii hore ahayn talada ugu weyn aad siinaysaa maxay tahay ugu dambeysa talada ugu dambeyso si kasta haddii xaaladda ay noqoto oo ilmihii aad ku aragto yani isbedel waxaa ugu muhiimsan ood u qaban karta waalid ahaan waa inaad tusisid uun kalgacayl haddii aad leedihiin xiriir waraysi ood waxyaala ka wareysan kartid ka warayso laakiin walwalka adiga aada walwashada ilmahana ziyaado ayuu xanuunkoodii ugu sii dhigaya sababto ilmaha waxay isku dayaan waalidka inay difaacaan uusan waalidka dhibaato kale aysan u keenin marka badana ilmaha way naga qariyaan waxyaalaha dhibaayo marka adiga facilitate garey waa caadi inuu qofka biniaadanka anxiety iyo depression iyo waxyaalahaas dhan mar ka mida noloshooda inay soo marto adiga accept them as they are first marka ha dareemo inaadan lid ku ahayn kabacdi marka influence garee si aad marka dhakhtar iyo wax ugu raadisid insha allah kaasina waxa uu ahaa cabdibaasid cali oo ah dhakhtar bartay xanuunada dhimirka fadhigiisuna yahay dalka norway
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somaali